الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض له الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير احمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشكره على نعمه الواسعه الكثيره الظاهره والباطنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم ما صلى المصلون المسلمون وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان وسلك طريقهم الى يوم الدين اما بعد ايها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم تفلحوا وتغنموا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعلموا رحمكم الله ان اكثر الناس قد عظموا الدنيا غايه التعظيم وقد غرهم من الدنيا مظاهرها الخداعه ومباهجها البراقه ولو عرفوا حقيقتها لهانت عليهم اذ الدنيا وما فيها من هذه من هذه المظاهر التي تسلب العقول وتبهر العيون وتملك القلوب اهون على الله عز وجل من جناح بعوضه فانظر يا عبد الله ويا امه الله الى جناح البعوضه هل يصان ام يهان قال الله تعالى انما الحياه الدنيا لعب ولهو وقال سبحانه وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وهذا تحقير لامر الدنيا وتصغير لشانها وانها دنيئه فانيه زائله وقال سبحانه قل متاع الدنيا قليل قال قتاده رحمه الله تعالى هي متاع متروكه اوشكت والله الذي لا اله الا هو ان تضمحل عن اهلها فخذوا من هذا المتاع طاعه الله ان استطعتم وقال الحسن البصري رحمه الله رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك وما الدنيا كلها اولها واخرها الا كرجل نام نومه فراى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب فان تعجب الدنيا رجالا فانها متاع قليل والزوال قريب ولليال daartan aynu joognaa waa daaru dunyaa waa daaru libtilaa'i walimtixaan waa daar imtixaankeeda iyo dhibteedu ay badan tahay waa daar aan laynoo keenin inaynu waxa weeye ku noolaanno oo aynu ku dhaqanno oo aynu ku dhallo oo keli ah waxaase laynoo keena inaynu aakhiro uga shaqaysanno inaynu ka dhiganno shaygii badda lagaga tallaabayey ee markabka ahaa ama doonida ahaa inaynu khayrka iyo wanaagga ka shaqaysanno inaynu ka dhiganno beer aynu u beeranayno maalinka dambe ee aakhira adduunyadani walaalayaal ilaahay baa abuuray jalla wacalaa isaga ayaa iyada iyo ta ka dambaysa ee aakhiraba leh ha yeeshee ilaahay agtiisa qadar iyo qiimo kama laha adduunyadu ilaahay agtiisa qadar iyo qiimo kama laha rabbi baana in badan qur-aanka ku soo celceliyey xaqiiqadeeda dhabta ah ilaahay baa yidhi inama alxayaatu ddunyaa lacibun walahwun wa ziinah wa tafaakhurun baynakum wa takaahurun fi lamwaali waalawlaad xaqiiqada adduunyadu waa wax lagu mashquulo iyo ciyaar iyo qurux iyo isufaan iyo kala badsi la kala badsanaayo xoolaha iyo carruurta iyo mansibka iyo madaxnimada xaalkeedu waa intaa sida dadku ay inaha ugu mashquulsan yihiin iyo waxyaabaha la xidhiidha ayaa tii dhabta ahayd ay imanaysaa waxyaabahaasina waa kuwa meesha ka baxaya waa kuwa zuulaya waa kuwa laga tegayo bicagsi alaakhira laakiin walaalayaal aakhira iyo daarta dambe iyadu waa baaqi wa ina alaakhirata la hiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun aakhira ayaa nolosha dhammayska tiran ee ay taallaa haddii dadku ay wax fahmayaan ay wax garanayaan waxaa rasuulkeenu yidhi sala allahu calayhi wasalam allaahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira ilaahay ow nololi ma jirta kaamilahoo dhammaystirani nolosha aakhira mooyaane sidaa awgeed baa wixii wanaagsan ee aakhira ku anfacaya ee aada aakhira u hormarsataa waa mid baaqiya waa mid ilaahay agtiisa ku yaalla waa mid berri waxa weeye aada la kulmi doonto waalbaaqiyaatu asaalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaba wa khayrun amala ha yeeshee adduunyada quruxdeeda iyo xaragadeeda mansibkeeda iyo madaxnimadeeda maalkeeda iyo carruurteeda dhismaheeda iyo dhaqankeeda intaba waa laga tegayaa midnaba qofka waxa weeye raaci maayo walaalayaal rasuulkeenna sharaftali sala allahu calayhi wa aalihi wasalam in fara badan ayuu ummaddiisa u caddeeyey adduunyadan iyo xaalkeedu sida uu yahay iyo inaanay isku iloobin sida jaabir ibnu cabdillaahi uu warinaya radia allahu canhu wa ardaah maalin baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyadoo saxaabadu ay hareera socdaan ayaa suuqa wuxuu ku soo baxay waxar yar oo bakti ah oo weliba dhunkan ama dhaga yaryar markaasaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama dhagta uu qabtay wuxuu yidhi kumaa jecel inuu waxarkaa yar ee bakhtigaa dirham ku iibsado waxay saxaabadii yidhaahdeen arrintaasi ma jeclin dirham baad jeedaaye waxba la-aan inaanu ku qaadanoo nalagu siiyo ma jeclin waayo wamaa nasnacu bihi sidaanu odhanaynaa muxuu qiimeeyo qadar leeyahay muxuu tarayaa markaasuu rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalama kumaa jecel waxbaba inaan laga siina uu yeesho iyadoon waxba laga siinin adduunyaha in la siiyo oo uu qaato waxay idhaahdeen hadduu noolaan lahaa ayuu xataa ceeb lahaa oo mid dhaga yaryar buu ahaa isagoo bakhtiyana maxaad u malaynaysaa rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu u sheegay muraadkiiyo ujeeddada uu u jeeday waxau uhi fa wallaahi ladunyaa ahwanu cala allahi min hada calaykum ilaahay baan ku dhaartae adduunyada ayaa ilaahay agtiisa kala fudud oo kala qiimo daran neefkaa yaree bakhtiga ahi sida uu idinku yahay sida uu idinku yahay agtiina aanu macnaa uga lahayn si ka sii daran baana ilaahay jalla wacalaa agtiisa adduunyadu qiima iyo macno uga lahayn walaalayaal xadiidka muslim saxiixa ku wariyey laba cashar oo waaweyn baynu ka faa'iidaysanaynaa casharka koowaad wuxuu ku saabsan yahay adduunyadani ilaahay agtiisa inaanay qiimo ka lahayn mar haddii ilaahay agtiisa qiimo aanay ka lahayn innaguna waa inaynaan jeclaanin oo qalbigeenna xubbigeeda iyo jacaylkeeda aynaan ku camirin oo aakhiradii aynu u soconnay aynaan ku iloobin oo aanay naga mashquulin casharka labaad wuxuu yahay culimmada iyo dadka ducaadda ah waxaa saaran inay dadka ku baraarujiyaan adduunyada iyo xaalkeeda iyagoo ku dayanaya rasuulkeenna muxameda sala allahu calayhi wasalam mar kalena wuxuu rasuulku uhi low kaanat iddunyaa tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa minha kaafiran sharbata ma adduunyadan ilaahay agtiisa qiimo kuma leh sidaa awgeed baa cidduu doonuu siiyaa haddii adduunyadu ilaahay agtiisa ay qiimo ku leedahay gaal firiq biyaa kama waraabiyeen kuwa gaalada ah ee cadowga u ah ee uu necab yahay waxba kama siiyeen ha yeeshee qof wanaagsan oo adduunyo haystana waynu aragnay mid xun oo adduunyo haystana waynu aragnay mid xun oo aan waxba hayna waynu aragnay mid wanaagsan oo ka fara maran oon waxba hayna waynu aragnay sidaa awgeed baa adduunyada qofku hayi hayntiisu daliiluma aha ilaahay agtiisa darajada uu ka joogo ilaahay agtiisa darajada uu ka joogo daliiluma aha hadduu hanti badan haysto inuu qof wanaagsan oo ilaahay agtiisa fiican oo laga jecel yahay yahay daliilum ah haddaanu waxba hayn oo aanu faramadhan yahayna ilaahay agtiisa in laga necab yahay oo qof xun uu ka qoran yahay daliilum ah walaalayaal adduunyada xaalkeedu waa kaa uu qofka mu'minkaa waxabay u tahay jeel oo wuxuu rasuulkeennu yidhi sala allahu calayhi wasalam addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir qofka mu'minkaa adduunyadu sijni iyo jeel bay u tahay oo inta uu mu'minka xaqiiqiga ah ee dhabtaah adduunyada joogo siduu doono umauma waxa weeye socon karo wuxuu doono ma samayn karo siduu doono uma dhaqmi karo wuxuu muqayad ku yahay oo uu raacayaa oo uu ku toosnaanayaa sharciga ilaahay jalla wacalaa uu soo dejiyey wixii ilaahay u fasaxay inuu eego ayuunbuu eegayaa waxa kale maya wixii loo ogol yahay inuu maqlo ayuu maqlayaa waxa kale maya wixii ilaahay u ogoliyey inuu ku hadlo ayuu ku hadlayaa waxa kale maya wixii loo ogol yahay inuu shaqaysto uu kasbado ayuu shaqaysanayaa wixii kale maya xubnihiisa iyo jawaarixdiisu waxa weeye halkii ilaahay la doonaya uu ka doonayay maraya waa mu'minka xaqiiqiga ah si kastoo adduunyadan uu ugu nicmaysto oo ilaahay jalla wacalaa uu ugu barwaaqeeyana ta u dambaysa iyo jannada sugaysa marka loo eego waxba yahay bay noqonaysaa ama wax aada iyo aada u liita ayay noqonaysaa laakiin gaalka isaga jannay u tahay adduunyadu taa uu joogo ee xanuunka leh ee warwarka leh ee baqaha leh ee dhibaatada leh ee waxyaabaha dhex socda aynu naqaano ayaa isaga janno u ah berri marka uu dhinto haddii gaalnimadaa uu ku baxo ilaahay agtiisa cadaabka iyo naaraha maqasheen ayaa u yaalla ilaahay agtiisa cadha ayaa u taalla sidaa awgeed haddaad aragto iyagoo adduunyada ku hormaray ama waxyaabo fara badan oo indhaa ka wareerinaayo la yimi waxa weeye taa waxbaha la yaabin yaclamuuna daahira min alxayaati addunyaa wa hum cani alaakhirati hum gaafiluun muuqaalka adduunyo yaqaanaan baa rabbi yidhi jalla wacalaa laakiin aakhiro iyo halkii loo socday khaflad iyo mooganaan bay kaga sugan yihiin war uma hayaan aakhira wax sugaya war uma hayaan way gees marsan yihiin waa kuwo khasaaray adduunyadana khasaara ayay ku taagan yihiin mar hadday diinta ilaahay ka baydheen aakhirana khasaarihii weynaa ayaa waxa weeye u dambeeya walaalayaal qofka mu'minkaahi ha ogaado adduunyadani jeel bay u tahay haddana waa yaabe waa jeel la jecel yahay sujinta bihaa wa anta lahaa muxibun fakayfa tuxibu maa fiihi sujinta bal jeel qofku jeclaysanayo oo uu isku dhajinayo oo uu halkii wanaagsanayd kaga mashquulayaa miyaanay walaalayaal mid aada iyo aada la yaab u leh ahayn walaalayaal adduunyada taasa ee caynkaasa maxaa inagala gudboon maanta intii dhimatay way dhimatay innaga inteenna halkan joogtay iyo inta adduunyada ku nool maxaa inala gudboon waxay nala gudboon baaraka allaahu fiikum kow inaynu adduunyadan ka diyaar garowno oo aynu aakhira iyo halka loo socdo u diyaar garowno waa inaynaan isku iloobin waa ogtiin siday geeridu hareeraheenna uga socoto waa ogtiin sida maalin walba looga tagaayo adduunyadan halka loo socdaa waa aakhiro weeye innaguna waynu istaba soconnaa maalinba midkeenbaa xabaalaha aynu u gelbinaynaa sidaa awgeed intaynu fursadda haysanno inaynu ididiiladeenna gaabsanno inaynu nafteenna xisaabinno inaynu maxaab iska horraysiisay isweydiinno oo aynu nafteenna weydiinno ayaa inala gudboon rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam saxaabigii jaliilka ahaa ee cabdilaahi bnu cumar intuu garabka sidaa u qabtay ayuu ku yidhi kun fi dunyaa kaannaka gariibun aw caabiru sabiil adduunyada waxaad ku noqotaa sidii qof ghariibah waa qof waageeniyaho meel aanu degganayn jooga qofkaasi waxaynu naqaanaa meeshaa intuu dantiisa ka qabsado ayuu dabadeetana hore uga noqdaa iskuma iloobo adduunyada sidaasoo kale ku noqo wixii aakhiro ku anfacaya ka sahay qaado aw caabiru sabiil ama mid musaafirahoo socodkiiba ku jira oo kale ku noqo tan dambaaba ka sii xeel dheer bay ahlulcilmigu yidhaahdeen waayo qofka ghariibkaahi waageeni ha ahaada laakiin waabu deganyey kani wuu socdaa sidii qof musaafirahoo kale adduunyada ku noqo waxba ha isku cuslaynin waxa weeye sahaydaada wixii aad sahay ka dhiganayso ee berri ku anfacaya ka qaado walaalayaal waa waano aada iyo aada u layaab badan waa waano xambaarsan in ididiilada lasoo gaabsado oo aanad naftaada u sheegin muddo dheer inaad noolaanayso oo dadkani maka nool oo dhan adigu aad ka dambaynayso waayo imisaa siduu arrintaa ugu fikiraayo ee uu isleeyahay wakhti dheer baa kuu hadhay imisaa geeridu ku soo boodaa imisaa sikadiisa loo qabtaa imise qof baa iyagoon diyaargaroobin oo xaaladoodu ay kala daadsan tahay waxa weeye naftu ay ka baxdaay oo ammaanada laga soo doona walaalayaal waxaynu xasuusannahay saxaabigaasi cabdilaahi bnu cumar radia allahu canhu wa ardaah ee dardaarankaasi rasuulku siiyey sala allahu calayhi wasalam dardaarankaasi wuu saameeyey sidaa awgeed baa wuxuu odhan jiray markaad galabaysato inaad waagu kuu beriyood subaxaysanaysa ha sugin marka subaxii waagu kuu beryana inaad galabaysanaysa ha sugin ididiilada soo gaabso maalin walba inay maalintii kuugu dambaysay tahay naftaada u sheeg diyaargarow toobadkeen wixii aad qaladay sax oo hagaaji dayntii lagugu lahaa iska hagaajiyo oo iska bixi sidaasi ayay noqonaysa intaad caafimaadka qabtana caafimaadka ku shaqeeyo wanaag ku qabso oo xanuunkaaga xanuun baa kaa dambayn doone u sahay qaado intaad nooshahayna geeridaada uga sahay qaado oo haddaad maanta nooshay berri waad dhiman doontaa walaalayaal arrintaasi inaynu maskaxda iyo maanka ku hayna aynala gudboon ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha dhaafo أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون يقول الله تعالى في القرآن الكريم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله جل وعلا wuxuu leeyahay noloshan adduunyo yaanay idin dagin yaanu ilaahay jala wacalaa idinku dagin oo aanu idinku kadin ka dagitaanka badani waa shaydaanka waxaynu walaalayaal ognahay shaydaanku dadka adduunyadan ayuu u qurxinayaa mustaqbalka dhabtaah iyo aakhirana wuu ilowsiinayaa waa inaynaan arrintan noocaasa kolkaa ku degsoomin waxaa kaloo inala gudboon inaynu aada iyo aada ugu fiirsanno hadalkan uu yidhi saxaabigii jaliilka ahaa amiiru lmu'miniina caliyu bnu abi aalib radia allahu canhu wa ardaah ee qiimaha badan ee haddana kooban wuxuu yidhi isagoo dadka waaninaya irtaxalat iddunyaa mudbira waartaxalat alaakhiratu muqbila dadow adduunyadii way guurtay iyadoo sii jeedda oo sii socota aakhirina way soo guurtay iyadoo waxa weeye soo kooraysan oo inagu soo fool leh oo xaggeenna u soo socota walikulli waaxidatin minhumaa banuun mid kastoo adduunyo iyo aakhira ka mid ihina dad bay leeyihin mid waliba carruur bay leedahay fakunuu min abnaa'i alaakhirati walaa takunuu min abnaa'i ddunyaa haddaba dad yahow naftooda ayatiinkeeda ka talinaya carruurta aakhira noqda kuwa aakhira u shaqaysta noqda oo dadka adduunyada ee adduunya u noolka ah ha noqonina fa ina alyowma camalun walaa xisaab wa gadan xisaabun walaa camal waayo maantoo adduunyo la joogo shaqaa taal oo qof waliba uu shaqaysanayaa mid khayr shaqaysta iyo mid shar shaqaystaba fursad baa taalla aada iyo aada u weyn ha yeeshee xisaabima taal berri oo aakhiro ah camal ma jiro astakfirullah keliya qofku waxa weeye inuu la yimaado awooduma laha hase yeeshee xisaab baa taalla maalinka aakhira qof waliba wixii uu soo shaqaystay ayaa maalinkaa laga xisaabinaya sidaa awgeed baa walaalayaal sida rasuulkeennu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam qofku marka uu dhintee xabaasha la geeyo saddex baa raacaya ehelkiisa iyo maalkiisa iyo camalkiisa ehelkiiyo maalkuba way soo noqonayaan camalkunbaa halkaa kula hadhaya aakhira waxaa inoo raacaya waa camalkeenna haddii uu wanaagsan yahayna wuu wanaagsan yahay haddii uu xun yahayna wuu xun yahay kullu nafsin bimaa kasabat rahiina naf waliba waxay shaqaysatay bay maalinkaa u qoolan tahay waxaa kolkaa walaalayaal aad iyo aad muhiim inoogu ah camalkaa xabaasha inoo raacaya camalkaa aakhira inoo raacaya inaynu wanaajinno oo adduunyada aynu ka sahay qaadanno khayrka iyo wanaagga taasi ayaa inala gudboon waxaa kaloo iyaduna muhiim oo ynu isku baraarujinaynaa marka adduunyada aada joogto waxyaabaha adduunyada ku saabsan lama eego qofka kugu dhaama ka kaa hantida badan ee kaa carruurta badan ee waxa weeye kaa cilmiga badan cilmiga adduunyada ayaynu u jeednaa ee kaa madaxnimada badan kaa laguma sixir goosto waxaa la eegaa arrimaha adduunyada korka la joogo ka kaa liita oo rasuulkeennaa yidhi sala allahu alayhi wasalama unduruu ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum dalika ajdaru an laa tasdaruu nicmat allahi calaykum kaa idinka sarreeyaha eegina kaa idinka liita eega waayo taasi ayaa keenaysa nicmada ilaahay idin siiyey inaydaan quudhsan arrimaha cilmiga sharciga iyo cibaadada iyo arrimaha aakhira qofka kaa horeeya ayaa la eegaa waa lagu daydaa oo waa lala tartamaa laakiin arrimaha adduunyada kaa kaa liita ayaa waxa weeye la eegaa walaalayaal adduunyadu sida qur-aanka iyo xadiidkuba ay sheegeen aakhira waxba kama aha aakhira ayaa dambaysa halkii qofka liibaanaana liibaanta dhabtaa uu helayey qofka khasaaraana khasaaraa dhabtaa uu helayey ayaa dambaysa halkaa walaalayaal iyoynaani loobin baaraka allahu fiikum maanta qofku haddii aanu cid kaleba u tegin ee uu naftiisa dib ugu noqdo aakhirada si guud ha loo xasuusnaado laakiin runtii mashquul baa lagaga jiraa waxyaabaha adduunyadan iyo dhexdeedana ho laga tegaayo ayaa waktigeenna ugu badan aynu gelinnaa oo inta ugu badan aynu ku mashquulsannahay marka aakhira walaalayaal yaan layloobin annajaa annajaah alfalaax alfalaax yaa cibaad allah badbaadada ha lagu dadaalo liibaanta ha la shaqaysto adduunyadan gaaban ee maalmaha ahi aakhiradii baaqiga ahayd yaanay ina weli low siinin adduunyadan ilaahay agtiisa ku liidataa qalbigeenna yaanay qabsan looma diidana qofku inuu shaqaysto looma diidana inuu hanti samaysto looma diidana wixii xalaala inuu dhisto oo uu dhalo oo uu dhaqdo waxaase loo diidaya adduunyadu inay qalbigiisa qabsato oo uu noqdo cabdu dunyaa addoon adduunyo inuu noqdo oo kuu nocaayo uu adduunyo darteed u noco oo kuu jeclaanayo adduunyo darteed uu u jeclaado oo kuu dilaayo adduunyo darteed uu u dilo oo wax kasta uu ku qiimeeyuu ku xidha adduunyadaasi oo waxa ka farxinaya marna ka nixinaya ay adduunyadaa noqoto tanacaynkaasi ayaa walaalayaa la diidan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo allahuma inaa nas'aluka alhudaa watuqa walcafaafa walghinaa allahuma aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana allahuma ashfi mardaana wa marda almuslimiin salى allahu calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wsaxbi